shirka shan iyo tobanka march aan ku dhawaaqnay waxaa saldhigiisu ahaa waxa aan ka hadda ka hadlaayo wax lamida bal dadka soomaaliyeed ee reer puntland inay isweydiiyaan oo oo ay ka hadlaan midnimadooda si u adkeyn lahayn dowladnimadooda siday u dhowri lahaayeen nidaamka kow iyo labaatanka sano aan kusoo soconnay ee habka reeraha aan uga guuri lahayn oo nidaamka dimuquraadiyado hadda lagu dhawaaqo la wado ay dadku isula qaadan lahaayeen shirkaas waxaa dhici karta in wax badan laga fidiyey laakiin waxa ugu weyn oo ka hadli doona waxa way dadka reer puntland danahooda inay kaga hadlaan inay xuduudahooda iyo dugaa degaanada ka muqan ay ka hadlaan in caqabadaha maamulada maamulka dhexdiisa ka jira ay kaga hadlaan in sida ay u rabaan puntland inay usii socoto inay dadku iskala hadlaan marka taas waxaan rajaynayaa shirkaas runtii waxaan u aragnay inuu yahay shir waktigii ku habboonaa yimid dowladduna waxay diyaar u tahay inay insha allah sida ugu fiican u qabato shirkaan shir dowladda gaar u ah maaha waa shir dadka reer puntland oo dhan ay leeyihiin waxaan rabnaa dadka reer puntland inay ka wada qayb qaataan qabsoomadiisa hadday dhaqaale ahaan lahayd hadday abaabul ahaan lahayd dabcan dadka u matalaayeen ay u noqon lahaayeen dad arrintaas maaragtay wax ka odhan doona